waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
waxyaabaha aan ka wacyigelinaynay amaan dadka ku wargelinaynay waxa weeyaan caabuqan soo kordhay soo cusboonaaday ee dhibaatada ba-aan ku hayaa hadda gobolkeenna sidii looga hortegi lahaa sidii loo raaci lahaa awaamiirta iyo waxay dowladda iyo maaragtay caafimaadku ay farayaan iyo bulshada adeega caafimaadka waxa ay farahayaan waxaan wacyigelineynay annaga khaas ahaan annagoo luuqadeenna ku hadlayna ayaan dadkeenna faraynay siday ooga digtoonaan lahaayeen gaar ahaan dadka waayeelka ah in maaragtay xanuunkan laga ilaaliyo iyo sidii maaragtay loo raaci lahaa loo dhegaysan lahaa loo baran lahaa sidii looga hortegi lahaa ama qofka isaga ilaalin lahaa xanuunkan sidaad isku soo baari lahayd xanuunkan iyo sidii aad maaragtay aadan u dhegaysanin waxyaabaha dadku ay leeyihiin waxba kama jiraan oo waa been iyo wax noocaasa ayaan kayaa maaragtay dadka u sheegayn oon la wadaagaynay dhammaan dadka wacyigelinta wadana waxaan uun halkaa baan wada maaragtay fariinta unbaan gaadhsiinayna dadka waxaad sheegtay fartuunay in dadka qaar ay waxyaalo kale iska aaminsan yihiin dadka qaar baan rumaysnayn bahalkan khatartiisa arrimahaasu soomaalida ma ku badan yihiin mise dadku hadda waa garawsadeen waa ognahay oo dad badan inay ugu geeriyoodeen yurub iyo maraykanka xataa soomaali halkan joogta hadda nin oday naloo sheegay allah naxariiste uu u geeriyooday weli ma dad baa jira aan bahalkan runtii aan aad u dareensanayn dhibaatadiisa aan aragnay dadkeennu hadda horta wixii markii lagu celceliyo dadka oo loo sheego oo khatartiisa laga dhaadhiciyo oo mar kasta fariintan la wado dadku way garawsanhayaan run ahaantii dadka intooda badan way garawsanayaan hadda sidii hore ma aha sababtoo ah markii ay arkaan waxaan khatarta uu leeyahay iyo sida uu yahay ama dadkeeni kaleete ee waddamada kale ku noolaa dhibaatada uu gaadhsiiyey dadku way garawsanayaan in badanoo wax kale ka aaminsanayd ka aaminsanayd hadda run ahaantii way garawsadeen waxan markii loo sheegana dadkeenna hadda way qaadanhayaan waxaa muhiim ah uun dhammaan bulshada oo dhan inaan xil iska wada saarno oon fariintan iyo maaragtay wacyigelintan dadkeenna aan laga daalin unbaa muhiim ah waa gartay xanuunku sida nagu maqaala dad badan oo soomaaliya oo magaalada degan buu hadda taabtay marka maxaad arrimaha ugu waaweyn ma kala fogaanshahan aan weli ku baraarugsanayn ma dad soomaalidu dad isjeceloo makhaayadaha isugu tago weli isa salaamayo gacanta isgelinayo hadday rabaan isdhunkanaya ma arrimahaasaa keenaya ad is leedahay in weli maaragtay barnaamijka aan lagu baraarugsanayn
walaalow horta waxyaabihii beryihii hore ee dadkeen way ka dhaga adkaysteen arrimahan hadda sidii hore ma ahan laakiin arrimahan hadda soomaalidu kusoo badan hayo xanuunkan waxaan u malaynayaa uun kolley dadka khubarada caafimaadka ku takhasusay unbaa arrintaa ka faalloon karta laakiin waxaan u malaynaya uun inay tahay qaabka inagu inoogu dhaco inaan ka duwannahay dadka kale waxaan isku gaadhsiinayno oo ah inaan maaragtay inagu aan leenahay difaaca jirkeenna inuu ka bedelan yahay dadka sababta markaan saa leeyahayna in badanoo dadkeenna ka mida waxaa la yidhaahdaa fitamiin d-ga ayaad maaragtay idinku yar meel aan ka akrinayay oo ingiriiska laga soo saaray soomaalidu markuu ku dhacayna waxaa la sheegayay ma garanaysaa inay dadka fitamiin d deficienska qaba ama uu ku yaryahay fitamiin d-gu uu cudurkan maaragtay si degdega u qaadi karo si sahla u qaadi karo marka waxyaabahaasaa u malaynayaa inay jiraan laakiin waxa uun arrimaha ka faalloon kara dadka caafimaadka ku takhasusay laakiin annagu muhiimadda waxa weeyaan un inaan ogaano sida loo maaragtay sidii loo kala ilaalin lahaa ama loo kala fogaan lahaa gacmahaada markasta inaad dhaqdo inaad maaragtay ka feejignaato meelaha cudurrada qaba dadka xanuunkan ku dhacayna wax ceeba ma aha waxaan leenahay dadku intooda badan sida hadda dowladda victoria ay leedahay waxaaba laga yaabaa inuu dadku wada gaadho bahalkan haddii maaragtay xanuunkan dadku ay ku dhaco wax ceeba ma aha wax la qarinayana ma aha waxa weeyaan waa xanuun hargabkoo kaloo kugu dhacay waxaa loo baahan yahay un in aadan adigoo xanuunkii lagugu sheegay ama qoyskaada dad ka mida lagu sheegay inaadan dadkii kale gaadhsiinin oo dadkii kale aad u naxdo sida dadka waayeelka ah sida hadda aan sheegayo dadkeennu ay daciifka u yihiin maaragtay immuni systemkooda ama vitamin d oda uu yaryahay si sahal abaan ku qaadi karnaa bahalkan maaragtay xanuunkan caabuqan
waa gartay tan kaleo dabcan soomaalidu si gaara ay khatar ugu tahay ama dadka migrantiga cusub waa in guryo dhaadheer aan degannahay oo dad badan wadaagaan faamiladeennaoo ballaaran meelaha aanu qaybsanayno oo meelaha dharka lagu dhaqdoo kale iyo liftiyada iyo kale taasna waxay dadka uga dhigaysaa soomaha soomaalida inay xoogaa u nugul yihiin in xanuunku ku dhaco
hadda guryahan sarahan dheerdheer runtaa weeyaan waxyaabaha hadda laga hadlayey oo ka mid ahayd dadka aan anigu ka mid ahay oo ku jirta qolyahan dowladda ee arrimahan sidee loo xadadaa walking groupka ama maaragtay arrintan ka faallooda ama ka wada hadla habeen miitinadooda aan ku jiro way waa runtaayo dadka guryaha dheerdheer degan dhibaato badan bay keenaysaa ama waxay wadaagayaan liftigii ama meesha dharkii lagu dhaqay wadaagayaan ama dariiqii dheeraaye la marayay isaga hor imaanayaan marka dadkaas iyaga ah khatar badan bay ugu jiraan laakiin run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa dadkii saraha degan markii lagu soo rogay bandowgii siday u qaateen amarka siday maaragtay dhammaantood isku baadheen siday maaragtay ay maaragtay arrintan ay bulshada inteeda kale ayna ugu faafinin in badanoo dadkeenna ka mid ah wax wanaagsan bay sameeyeen markii arrintii berigii dhaweyto maaragtay lagu soo rogay ee bandowga degdegta ah dadkii oonan war ka haynin dowladduna dadaal badan bay samaysay dadka wax alla wixii baahidooda ahayd bay dabooshay waa gartay adigu ururka haweenaad madax ka tahay east african women's foundation markaad haweenka la hadlaysay baalkan baraarujintiisa ama ka warqabkiisa iyo sida dadka awaamiirta ay u qaataan haweenka iyo raggu miyay kala duwan yihiin hooyooyinku iyo iyo aabbayaashu miyay kala duwan yihiin mise waa isku sibaa loo qaataa xasanow dumarka haddaan nahanagu waa ismaqalnaayoo warkana waa kala qaadanaa waxaan hadda haysanaa conference telefon oon habeenada qaarkood aan iska waraysanno in badanoo warar aan kala qaadanaa wax badan baan maaragtay isku baraarujinaa ragguna maaragtay iyaga naftigooda way qaadanayaan hadalka laakiin dumarku maadaama hooyadii guriga ay tahay oon maanta odaygii iyo carruurtii aniga aan warka gaarsiin karo waxa weeye hooyooyinka ayaan anagu aad xoogga u saarnay si ay reerkooda iyo qoyskooda u badbaadiyaan dumarkana intooda badan way qaataan warkaas ama way qaataan fariimaha aan gaarsiinayno iyaguna way nala wadaagaan waxa ay og yihiin marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gabdhaha soomaaliyeed ee inta badaneen ismaqalnay inta badanee iyagu isxilqaamay ee fariimaha gaarsiinaya gudbinaya dad badanoo soomaaliya ayaa dhexda u xidhnay in fariimahan ay gudbiyaan annaga keliya ma aha marka dumarku aad bay u qaataan markii wax loo sheego waa garta ma jiraan laakiin hooyooyinka iyo dumarka qaar ka cabanaya waxaa la sheegaa ragga inay inta badan makhaayadaha isugu tagaan oo meelahaas laga yaabo inay xanuun kasoo qaadaan reerku kusoo celiyaan meelaha lagu meelo lagu qayilaa jiro rag badan oo isugu tagaan oo laga soo qaado hooyooyinku arrimahaas ma ka cawdaan ma kala hadashaanse aabbayaasha eedahaas ma leeyihiin way leeyihiin oo aad iyo aad baan dumarka markaan isla hadalno aan arrintan soo qaadno oon arrintan iska wacyigelinayno annaga dhexdeenna ka wada hadlayno arrimaha ugu waaweynaan lagu soo qaado taasaa ka mid ah oo laleeyahay raggii arrintan kuma baraarugno ama maaragtay makhaayadihii bay weli isugu tegahayaan makhaayadihii xagga dambe kasoo gelayaan meelo badan bay isay wada fadhiisanhayaan waxaan lahaan waxaan dhihi lahaa ragga soomaaliyeed walaalayaalow annagu dumarkii haddaan nahay waan dadaalnay dadaal badan baan wadnaa idinkuna dhinaciina ka dadaalo oo qoyskii dadaalahaya gabadhii dadaalaysay maantao dhan gurigii nadaafadda ku dadaalaysay ilmihii gacanta ka dhaqaysay gurigii dhan wax kasta samaynaysay wax uun bannaanka adnaha uga keenin marka ragga soomaaliyeed way jirtaa arrintaa dumarkuna waa ka cabanayaan arrintaa iyada ah
waa gartay sidii wareegan labaad oo xanibaadaha melbourne loogu soo rogay tii hadda bilaabatay ka horna xaafado badan baa lagu soo rogay labadii julaay in badan waxaa faraha lagu godayo dadka soo galootiga oo soomaalidu ka mid tahay oo la leeyahay ama macluumaadkii ku filaabaysan helin ama amaawiirta ama amarada iyo talooyinka dowladdaysan u hoggaansamin arrimahaas sida dowladdu iyo warbaahintu uga hadlayso maxaa ka jira markaad fiirisid dadka soo galootiga oo soomaalidu ku jirto
dadka soo galootiga dowladdu faraha way ku gudaysaa waan ogsoonnahay waxyaabo badan baa keenahaya dadka soo galootiga oo annagu aan ka mid nahay inaanan ku baraarugsanayn arrintan waxaa ka mid a in badan wax lama akriyo oo dowladduna waxay aad ugu maaragtay mashquul badan gelisay ama kharash badan gelisay in wax la turjumo oo waraaqo lagu dhejiyo meelahaas sidaan maalo horeba u sheegnay laakiin nidaamkaas isaga ah uma shaqaynayo dadku in badan baa iyaguna sidoo kaleeto luuqadii ay dowladdu ku bixinayso maaragtay warbixina arrimahan oo wacyigelinta ah aan ku baraarugsanayn iyaga naftigooda laakiin waxa weeyaan si kastaba ha ahaatee dadka migrantiga ama dadka anagoo aan ka mid nahay soo galootiga ah way dadaalahayaan dadaal badan bay samaynayaan welise wax badan baa wax badan baa ka dhiman wax badan baa naga dhiman inaan sii dadaalkeena sii wadno baa muhiim ah
waa garta marka xiriirka jaaliyadda soomaalida intaad ogtahay iyo matalan ururkiina oo kale iyo markay noqoto hay-adaha dowladda victoria sida d h s oo kale iyo hay-adaha arrimahan caafimaadka qaabilsan sidee yihiin sidee sidee inay la xiriiraan sidee inay ku weydiistaan inaad shacabka intiisa kale la wadaagtaan macluumaadka
hay-adaha ku howlan arrimahan sida maaragtay hay-adda human serviceka iyo dhammaan hay-adahan ku howlan way nala soo xidhiiraan run ahaantii annagu waxaan nahay dad isxilqaan oo voluntary ah ma nihin dad shaqaale ama dowladdu ay xoola siiso ama maaragtay shaqo siiso shaqaynayna ma lihin maantao dhan ilaa iyo habeenkii waxaa laga yaabaa sideed saacadood inaan voluntary ahaano oon la shaqaynayno qof isagu shaqo ku shaqaynaya maaragtay oo shaqaale ah oo taagan oo maaragtay shaqadiisa haysta inaan annagoo shaqada anaga dadka annaga daraaddii u shaqaynayna inaan annagana garab taagnaano ayaa suurtagala mar kasta waxaa intaa noo sii dhiir dadka annaga voluntariga ah maaragtay telefoonadii baa nagu soo dhacaya dadkii baa waxa ku weydiinaya diyaar baana u nahay arrintaa iyadaa waayo qofkan markaad dadkaada u rabto inaad wixii adiga aad tabartaada aad gaarsiiso ma aha inaad leedahay dowladdii baa dad kaloo shaqaalaha u samaysay shaqaalahaas in badan ee dowladda howlaha ku mashquulsan ama hawshaa wada sida human serviceko kale in badan intaa annaga gudbinayna dadkeena gaarsiinayna ayaa uga muhiimsan mararka qaarkood sababto ah luuqadii baad kula hadlaysaa qofkii raba maanta kusoo wacaya habeen buu kusoo wacaya markuu rabo arrintaasaa jirta maxaan sameeya waa ka sheekaysanaynaa waa telefoon baa isku xiranaynaa whatsapp baa layskugula wadaaga arrimihii oo social media platformkaasaa laysugu gudbinayaa marka waan waan la shaqaynaa qolyaha maaragtay dowladda markay rabaan inay wax naga weydiiyaanna wayna soo weydiiyaan siday hadday rabaan qaabkay maaragtay u wajihi lahaayeen arrimo ku adkaado oo kale waynala soo xiriiraan wayna nala hadlaan oo wayna weydiiyaan waxaa aad iyo aad arrimahaa si gaar aan ugu ammaanaya oo ku howlan hay-adda somali community of victoria arrintaas waxaan leeyahay shaqo fiican bay ka qabatay arrintaas oo dhinacaas filimington iyo dhinacaas waxaan kaloo arrintaas si wanaagsan uga shaqeeyey oo si fiican u wada dhalinyarada soomaalida oo iyagu iskood isku xilqaamay iyaguna sida xarunta amsa oo kaleeto haddaysan maanta jirin amsa maaragtay hawsha ay qabatay run ahaantii waxyaabihii nagu dhacay ee lockdownkii markiina la keenay si lama arrintaas guul weyn lagama gaareen sababtoo dhalinyaradii oo dhan baa dhexda u wada xiratay arrintaas
waa gartay dhallinyaradaad soo qaaday soomaalida hadda waxaad moodaa laba generation inay kala yihiin oo generationka waaweyn oo waddankan iyagoo waaweyn yimid oo hadda waalidiinta iyo kuwa yaryar ee halkan ku koray arrimahan oo kale markay dhacaan sida ay u wajahaan iyo sida dowladda ay ula hadlaan iyo wacyigelinta bulshada waxaa laga yaabaa labadaas qaybood inay kala duwan yihiin mise waa wada socdaan bay kula too isku isku qaab bay u arkaan arrintan waa kala duwan yihiin isku qaab horta waanu aragnaa laakiin sidaa sheegtay laba community camal baan kala nahay dhalinyarada iyo maaragtay dadka annaga waaweyn waa kala duwan nahay xoogaa yaro cuslaaday annagoo maaragtay hawshaan wata si qaab abaan laba qaab oo kala duwan baan u wajahaynaa dhalinyaradaan yaryar way dadaalahayaan laakiin waxay waxay u wajahayaan dadkan waddankan bay ku dhasheen wax ku barteen ama iyagoo yaryar imaadeen qaabka waddankan bay dadka ula dhaqmayaan oo u wajahahayaan laakiin annagoo kaleto waan ognahay dadkan waaweyn sidii loola hadli lahaa dhaqankeenni baan ognahay iyaga naftooda way dadaalahayaan oo markay arrimaha ay rabaan inay wax weydiiyaan dadka ka waaweyn oo kale wax way weydiiyaan laakiin waa dhalinyaro dhaqanka waddankan qaabkii wax loo qabanayo iyo qaabkii dowladda loola hadlahayo iyo wax oo dhan waa dhalinyaro waddankan qaabkeeda u dhaqan weeyaan oo sidaa u shaqaynaysa waa gartay waxaa jiray matalan markii saraha dhaadheer lagu soo rogay xanibaadaha gaarka dadka waaweyn inay dhaheen hadda dowladdii mar hadday go'aankaas gaartay waa ku qanacsannahay annagayna badbaadinaysaa waana raacsanaha dhallinyaradu inay maaragtay activism ay wadeen oo lahayn dowladdu dad migrantiyo madooba hadday rabaan muslimiin u badan bay shuruucdan kusoo rogaysaa cunsuriyad baa meesha ku jirta nalalama tashada wax noocaasa labadaas doodood ma dareemaysa markii xaafadahaas north melbourne iyo flemington lagu soo rogay lockdownka adkaa
way jirtaa markii arrin meel ka dhacdaba kolley dadku hal meel iskuma wada raacaan si aad u og tahay way jirtay arrintaas dad badan oo dhallinyara iyo dad badan oo aan dhallinyaro ahaynba waxay dareensanaayeen arrintan inay arrin cusuriinimo tahay in arrin khalada tahay sida lagu sameeyey dadkaas dad badan baa eedaas ku eedeynaya dowladda dad badan oo kaleetana aad bay ugu mahad celinayeen dowladda because waxay leeyihiin dowladdu annagayna badbaadisay ilaa iyo heer aan aragnay dad dhahaya waxaan rabnaa inaan kaarar mahadnaqa oo tankiyo u dirno dowladda victoria booliiska iyo human serviceka dadkii maaragtay na badbaadiyey waayo waxay dhaheen haddii arrintan ayna dowladdu qalfada degdegta a saari lahayn in badanoo annaga naga mid ah baa cudurkan maaragtay qaadan lahaa ama ku dhici lahaa marka dad badan dadku waa kala nooc laakiin inta badan dadku markii u horreysay shantii beriye u horreysay ama labadii beriye u horreysayba aan dhehee in badan oo dadka ka mid a markii la arkay intaasoo booliis oo lix boqol oo booliis oo meesha jooga dadkii waa la cabsaday waa la naxay dadkuna runtii way argagaxeen in badanoo dadka ka midana waxay dareemayeen waxaan inay tahay cusurinimo maxay sida naloogu samaynayaa waxba nalooma sii sheegin waxba ma dhicin annaga nafteenna haddaan nahay community leaderska waan ka hadalnay arrintaa waxaan ku dhahnay dowladda iyadoon consultation samayninoo dadkii community leaderska ahaa iyo culimmadii iyo dadkii dadkan hormuudka u ahaa aan la tashanin bay qalfad iska bixiyeen waqti maanan haynin bay dhaheen dowladdu aan dad la tashano sababtoo cudurkan baan diidanayn inuu faraha ka baxo markii cudurkan la nin walbada dee dowladdu waxaan u aragnay inay ay meeshan uun naf badbaadinteeda inay tahay arrintaas wixii intaa ka badan dad badan baa aaminsan inay arrintaas jirto oo cusurinimo ay tahay laakiin anigu naftigayga waxaan un leeyahay waa badbaado naf in la badbaadiyo bay arrintan ahayd si sidii loo wajahay ha ahaato si khaldan marka u horreysay laakiin markaad si u fiiriso dadka in la badbaadiyo baa muhiimadda ah waa gartay ugu dambaynta maxaad hadda kula talin lahayd talooyinka ugu waaweyn oo aad siin lahayd waa ma xaggee daldaloolada communitigu ay ka jiraan ma isu tagga iyo isbooqashada ma waxa weeye salaanta iyo ishumiska ma waxa weye xaggee wax ka khaldan yihiin ma maqaayadaha la isugu taga ama dukaamada maxaa talaa hoos siin lahayd community anigu waxaan tala siin lahaa xasanow arrintan dadkeenna in badan arrintan way maqleen culimadoo dhan baa ka hadashay dadka community leaderska ka hadlay dhalinyarada ka hadashay waxa weeyaan cudurkan wuu soo labakacleeyey wuu soo rogaal celiyey marka waxaan anigu dadka tala siin lahaa dadka xanuunka ku dhaca iyo dadka ay u tageen ama dadka la nool inay guryahooda ku ekaadaan qofkii isaga shikisan xanuunkaas inuu dadka haddaaba shika qabto xataa laguu soo calaamadihiisa aad isku aragto inaadan dadka dhex gelin dadkii salaantii iyo isku taggii in la yareeyo oo sida dowladda sheegtay hadda waa ognahay inaan maaragtay stage three aan ku jirno in caruurihiinii iyo kuwa ayeyda loo ahaa iyo familigii la isbooqan jiray in la yareeyo aan la aadin siday amarka dowladda ay ku bixisay in la qaato umbaan anigu maaragtay ku talin lahaa siday dowladdu tiri awaamiirta dowladda in la raaco wasaaradda caafimaadka tala bixinteeda in la raaco in wacyigelinta la wado oon laga daalin baan aniguna ku talin lahaa dhammaan dadka ay xilka ka wada saaran tahay kulligeen ama community leaders ahaada ama qof kasta ahaada waxaa loo baahan yahay in wacyigelinta iyo wax isku sheegidda aan laga daalin nadaafadda in lagu dadaalo sida la sheegaya mar kasta in gacmahaada la dhaqo in gurigaada markasta nadaafadiisa aad ku dadaashid inaad maaragtay dadka intii la rabay in la kala fogaado aad kala fogaataan waxaa kaloo hadda la sheegayaa in markii la baxahayo la xidho maaragtay maaska ama afdaboolkaas la xidho in afdaboolkaas aad qaadato marka meelaha badan aad tegayso kaleeto hadda waxaa maqlayay in la leeyahay xataa markuu qofku ordayo oo uu samaynayo jimicsi haddii neefta kasoo baxaysa uu ordahayo haddaad ag marto qofkaas wuu ku qaadsiin karaa oo kaleeto marka haddaad aragto dad ordaya adoo jidka iska lugaynaya inaad ka durugto meel dheer aad ka marto waxyaabaha noocaasoo dhan in lagu dadaalo ayaa fiican tan koowaad waxaa weeyaan oon dadka leeyahay waa jooga guryihiinna meelna ha uga bixina ilaa inta keliya dowladdu amarka ku bixisay mooyaane haddaad xanuunka qabto ama qof xanuunka qabo uu kula nool yahay ee fadlan ha gaarsiinin bulshada inteeda kale intaasaan anigu ku talin lahaa naftaydii iyo naftoodaba aan u sheegayaa marka ilaahayna ha naga qabto xanuunkan ha la dadaalo wacyigelintana yaan laga daalin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho